بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات إخوانكم في منهج أونلاين يسرهم أن يقدموا لكم هذه الدروس العلمية وهي عبارة عن شرح كتاب درر البهية للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الدرس الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه kitaab fiqiya oo mukhtasara qofka daalibulcilmigaana asal u noqon kara uu ka duulo imaamu shawkani raximahullah waxa uu macruuf ku ahaa cadamu tamadhub inaanu ku taqayudi jirin madhab mucayana ee masaa-isha fiqiga uu soo aroorinaayo waxa uu ku dadaalaa inuu ku bineeyo adilada min alkitaab waالsuna walijmac wa qiyaas ahli اlcilm waxaa marka uu leeyahay kutub fiqiya oo mufiida kutubtaasi qaar waa kuwo isagu uu qore uu sharaxay sida kitaabkan adurar اlbahiya isaga ayaa alifay waxaanu ku sharaxay markaa kitaabkiisa kale la idhaahdo addaraari almudiya waxaa kalaynu wada ogsoonahay kitaabka almuntaqa muntaqa alakhbaar min kalaami sayid alanaam ee uu leeyahay almajd ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh inuu ku sharaxay kitaabka la idhaahdo nayl alawtaar kitaabu xadiidin wa fiqhin markaa kitaabkuu noqday waxaa kaloo jira kitaab la idhaahdo xadaa'iq alazhaar oo uu qoray markaa wadaad yamaniya oo ka mida zaydiyada yamanta oo fiqhiya kitaabka markaa sheekhu raxmat ullaahi caleyh kitaab kale ayaa uu ku dul qoray oo wixii khaladaad ee ka dhacayna markaa uu tambiihinayo masaa-isha uu keenayana adilada uu keenayo oo uu kala rajaxayo waxaa kitaabkiisa u bixiyey asayl ljaraar almutadafiq calaa xadaa'iq alazhaar waxaa kaloo sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu leeyahy kitaab la dhaha shifaa alawaam kitaabkaana wadaad kale kitaab fiqiga uu qoray ayaa markaa uu ku dulbineeyey sharxan wa tacliiqan wa raddan kutubta aynu tilmaamno o dhami markaa waa kutub matbuuc ah kitaabkiisana adduraru albahiya ee aynu doonno inaynu bilowno sheekha laftiisa ayaa markaa sharaxay addaraari almudiya waxaa kaloo sharaxay inankiisa waxaa inankiisa uu ku sharaxay markaa kitaab uu bixiyey alsumuud aldahabiya oo mujalad markaa sagiirah matbuucna ah taaliiqaadna wuu leeyahay bacdu culamaa'i alyaman ay saareen sida alkibsi iyo alcamraani iyo hayruhum kitaabkan walilaahi alxamdu markaa maanta aynu bilaabi doonno manaa talaqi ayaanu leenahay waa kitaab aan ka qaadanay ahlulcilmiga maca sharaxiisa addurar ama addaraari almudiya sharxi durar albahiya waxaa markaa noo akhriyey kitaabka shaykhuna cabdullaahi almirfad alyaafici alyamani waxaa markaan dhiganaynay kitaabkan iyo sharaxiisa muddo sannadah waxaa taa markaa maalinta jimcuha ay ku jirto iyo maalmaha markaa ciiduhu aan la fasixin mar labaad juska koowaad waxaan ka akhrisanay shaykhuna cabduraxmaan alcadani ayضa fi daari alxadiid bidamaaj marka in sha allahu tacaala waxba hadalka farabadin mayno sharaxeenan wuxuu noqon doonaa sharax mukhtasaro in isku dayi doonno bal kitaabka masaa-isha ku jirta inaynu fahanno waxaanaynu isku dayi doonnaa in sha allah muddada madaarista iyo iskuulladu ay fasaxa yihiin inaynu markaa dhammayno sheekhu waxa uu ku bilaabay kitaabkiisa kitaabu طahaara waana sida ay ku dareertay caadada ahlulcilmigu waayo arkaanu lislaam marka shahaadateynka laga yimaado waxaa camaligee qofka laga rabay u horreeya waa salaadda salaaddiina miftaaxeeda iyo furaheedu waa tahaarada sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay sidaa awgeed ayaa kitaabu tahaara culimmadu ay u horraysiiyaan waxaa marka ay ku bilaabaan kitaabu tahaara baabulmiyaah baabka biyaha iyo axkaamtooda waayo wixii wax lagu tahiraayey waxaa asal u ah biyaha saa awgeed biyaha in laga hadlo iyaga axkaamtoodii ayaa muhim noqotay waxaa sheekhu markaa u yihi kitaabu tahaara kitaab waynu garanaynaa macnihiisa kitaab waa bimacnaa maktuub halkan waa kii la qoray alطahaara macnaheedu waa alnadaafa wاlnazaaha waxaa markaa uu noqonaya almaktubu fi الطahaara kii laga qoray طahaarada baab اlmiyaah baabkii biyaha ayaa markaa sheekh uu ku bilaabay wuxuu leeyahy walmaau biyuhu طaahirun waa kuwa laftooda طaahir u ah mutahirun ashyaada kalena طaahiriya biyuhu inay sifada caynkaasiyo leeyihin waxaa tusiyey kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ilaahay wuxuu uhi waanzalnaa min asamaa'i maa'an tahuura waxaa samadaanu ka soo dejinnay biyo tahuura tahuurna macnaheedu waa biyo iyagu taahira mutahirna wax taahirinaya sunnaduna way tusiso rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almaa'u tahuur biyuhu waa kuwa taahira waxna taahiriya baraa'a alasliyana saasay tusinaysaayo dee asalka shay waliba waa inuu daahir yahay ilaa wixii najaasadiisa daliiluu tusiyey mooyaane ahlulcilmiguna waa isku waafaqsan yihin asalka ah walmaa'u daahirun mutahir inay yihiin biyuhu kuwa daahira waxna daahiriya laa yukhrijuhu kama saaraya biyihii cani ilwasfayni labadaasi sifo oo ah inay daahir yihiin iyagu waxna ay daahiriyaan ilaa maa gayara waxa bedela mooyaane riixahu urtiisa aw lownahu ama midabkiisa aw tacmahu ama dhadhankiisa waxaasi oo ah min annajaasaat waxyaabaha najaasaadka ah biyihii markaa haddii najaasa ay ku dhacdo najaasadaasi markaa ay beddesho biyaha urtoodii oo urtii najaasada laga arko ama midabkoodii ay beddesho midabkii najaasada ay yeeshaan ama dhadhankoodii ay beddesho biyahaasi waxay noqonayaan kuwo ka baxa labadii wasfiba daahirna iyagu maaha kuwa mutahiroo wax daahirin karana maaha sababtuna waxay tahay le'an najaasadu waa khabad waa shay xun xumaantiisa awgeed ayaana ilaahay subxaana wa tacaala u xaaraantimeeyey haddii marka najaasada urteedii meesha ay joogto macnuhu waxa weeye najaasada lafteedii baa joogta qofka isticmaalo biyahaasina najaasadii buu isticmaalayaa haddii midabkii najaasada uu joogana najaasadii baa joogta weyi haddii najaasada dhadhankeeda uu joogana najaasadii baa meesha joogta markaa najaasadii la yska reebee la yska mamnuucee la xaaraantimeeyey buu isticmaalayaa qofka biyaha najaasadu si ay u beddeshay isticmaala isticmaalu najaasana markaa waa shay mamnuuc oo shareecadu aanay ogolayn in bi haadihi suura ama qaabka noocaasiya loo isticmaalo arrinka caynkaasi oo ah biyaha haddii markaa najaaso ku dhacday ay beddesho urtooda ama midabkooda ama dhadhankooda inay biyahaasi najaas noqonayaan waa arrin ay culimmadu isku waafaqsan yihiin ilaa khilaaf shaada mooyaane oo culimmada qaarkood laga soo raro mas'alada raayaxada marka laga hadlayo waxay idhahaan biyaha haddii markaa urtoodii ay isla beddesho najaaso ku dhacday najaas maaha bay yidhaahdeen laakiin sida jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen culimmada qaarkoodna ay ijmaac ku soo rareen waa sidaa sheekhu markaa uu tilmaamay wa can athaani sifada labaadna biyihii waxaa ka saaraya sifada labaad oo ah inay yihiin kuwo wax daahiriya ma akhrajahu waxaa ka saara can ismi ilmaa biyaha magacoodii waxaa ka saara almutlaq magacii sii daysnaa ee marka aan waxba ku qaydnayn waxba aan ku xidhnayn shaygaa ka saaray magicii biyanimo oo min almughayiraati waxyaabaha wax dooriyaah dooriyayaashii adaahira ahaa kuwa iyaga laftoodu daahira waxa uu sheekhu tilmaamayaa biyaha sifadooda labaad oo ah inay yihiin kuwo wax daahiriya sifadaasi inay kaga baxayaan haddii biyihii ay la kulmaan oo ay ku dhex darsamaan ashyaada daahirkaa wax ka midi dabeeta shaygaa daahirka ahi biyihii uu ka saaro magicii markaa biyanimo magicii biyanimo haddii meesha uu ka baxo macnaa markaa laguma tahaaro qaadan karo waayo dee waxaa lagu tahaaro qaadanaya ee shareecadu ayna fartay in lagu tahaaro qaato ayaa biyaha ahaa waxa waxaasuu noqon karaa biyihii baa markaa inta la karkariye lagu daray sokor iyo shaah madow magicii biyanimo way ka baxeenoo maxay noqdeen shaah shaah dee laguma weysaysanaya marka ama caanaa lagu daray oo markaa badhax bay noqdeen biyo iyo caana isku jira ama tusaale ahaan liin baa lagu qasay ama casiiraadka kale wax ka mid a markaa magicii biyanimo meesha uu ka baxa waxaana jira saasoo kale biyo sidoodaba magaca biyanimo idaafo iyo nisbe ka saaraysa wata samaa'u wardin biyaha la idhahdo waa biyo markaad saa u eegto biyo ayay u eeg yihiin sidii biyahana waa u dareerayaan laakiin waxa weeyaan xaqiiqadoodu maaha biyo leanna waxa weeyaan waa shay casiirah oo bimacnaa laga muudiyey ama laga shiiday waxaa wardiga markaa la idhaahdo markaa biyaba maaha waa casiir walow biyahuba ekaadaanbe intaa marka aynu akhrino khulaasadeedu waxay noqonaysaa biyihii waa kuwo daahira laftooda daahir oo ah mutahirna wax daahiriya daahiriye mutahirnimada waxaa ka saara najaaso ku dhacday oo ka beddeshay saddexdaa sifo ama mid ka mida beddeshay sifada labaad oo ah mutahirnimada waxaa ka saaraya wixii magaca biyood ka saara magac kale markay qaataan biyihii shay la kulmay oo daahir awgeed dee daahir bay noqonayaan oo may najaasoobin laakiin dee mutahir maaha oo biyanimadii bay ka baxeen oo shay kale ayaa markaa magiciisa iyo xukunkiisa ay yeesheen waxaa markaa halkaa culimmadu ay tilmaamaan biyaha muddo meel fadhiye markaa isbeddelay ee fadhigaa dheeraaday awgii isla beddelay inay iyagu yihiin kuwo daahir oo mutahira almaa'u alaajin ba u yaqaaneen culimmadu haddii biyuhu meel ay muddo ku raagaan waxaa isbeddela hadee jeeraale dhadhankooda iyo markaa midabkooda raayaxadooduna inay isbeddeshaa waa dhici karta biyahaasi markaa najaaso ku dhacdoo beddeshay ma jirto shay kaloo daahiro inta uu la kulmay oo uu ku dhacay markaa magicii biyanimo ka saarayna ma jiro sidaa awgeed biyaha fadhigaa muddo meel ay fadhiyeen isla beddelay waa biyo daahira laftooda daahir u ah mutahirna markaasi ah oo bimacnaa wax lagu daahirin karo haddii biyihii shay daahira uu la kulmay waa masale kale oo magicii biyanimo aanu ka saarin laakiin waxa weeyaan isagii la raacinayo tusalaan la odhanayo waa biyo saabuun leh waa biyo asal leh waa biyo milix leh markaa weli labadii sifaba way wataan daahirnimadii iyo mutahirnimadii waayo magicii biyanimo ayaa weli la socda laakiin haddii la idhahdo waa milix ama la idhaahdo waa liin ama waa cananis ama waa shaah ama waa caana ama waa badhax magicii biyanimo meesha uu ka baxay axkaamtii markaa biyuhu ay lahaayeen o dhanna meesha way ka baxaysaa wuxuu leeyahy sheekhu walaa farqa farqi uma dhexeeyo bayna qaliilin biyo yar iyo wa katiiran kuwo fara badan macnaa biyihii xukumka aynu u soo tilmaannay intooda yar iyo intooda badani way ka siman tahay biyihii iyaga oo markaa yar haddii najaasa ay ku dhacdo oo saddexdaa sifo mid ka mida ay dooriso waxaa macnuu noqonaya inaanay biyahaas ahayn kuwo daahira hadday badan yihiinna waa la mid oo markaa inta najaasa ay ku dhacdo saddexdaa sifo mid ka mida ay dooriso haadaa waa muttafaq calayhi bayna alculamaa biyo yaroo najaasa ay ku dhacday oo ay beddeshay biyo fara badanoo najaasa ay ku dhacday oo ay beddeshay inay najis yihiin waa la isku waafaqsan yihi biyo markaa fara badan oo najaasa ay ku dhacday oo aanay waxba ka beddelin inaanay biyahaasi najaas ahayn taana waa muttafaqun calayh maxalu nisaac ma maxalu nisaacu markaa meesha la ysku qabtay waa masale qudha waa biyo yar oo najaasa ay ku dhacday oo aanay beddelin urtii iyo midabkii iyo dhadhankii midna may beddelin laba markaas yood baa masalada la ysugu qabtay marka hore waxaa la ysku qabtay biyaha yar haddii najaasa ay ku dhacdo oo aanay markaa saddexdaa wasfiye biyuhu ay leeyihin midnaba aanay beddelin biyahaasi xukunkoodu waa max ma najaasba mise waa tahaara laba qowl bay ahlucilmigu markaa halkaa ugu kala baxeen qoladii yidhi markaa biyaha yar najaasadu yaanay beddelinbe waa najaas mar hadday la kulantayba waxay markaa isku qabteen biyaha yar xadkoodu waa maxay goor maalanay biyahaasi way yar yihiin oo najaasa ku dhacday oo markaa yaanay beddelinbe waa najaas qullatayn bay ku xadideen markaa culimmada qaarkood oo foostaa qulladu waa foosta gobole markaa yidhahdaan had ee jir iyadoo lafteeda taxdiidkeeda markaa la yskuma waafaqsanaa qaarkood markaa waxay yidhahdaan biyaha yari waa biyaha wuduuga waysadoo kale loo isticmaalo sida maalikiyada wixii intaa ka badanna waa biyo fara badan weelka bi waysadoo kale biyaha uu qaado ayaa biyo yara bay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen mee biyaha faraha badani waa kuwa marka darabka laga dhaqdhaqaajiyo darabkale aanu dhaqdhaqaaq ahayn kuwa yarina waa kuwa markaad dhinacan ka dhaqdhaqaajiso dhinaca kale uu dhaqdhaqaaqiyo saasay markaa isu qabteen labada masala la isku khilaafay isu soo ururiyo sidan sheekhu uu sheegaya sida raajixa ah ee markaa ay ku tegeen ahlulmadiina imaamu maalik raximahullah iyo ahlulmadiina oo ah meeshii cilmiga mahbat ulwax iyo majmac waxa weeyaan ahli اlcilm kadalika a'immada muxaqiqiinta waa siday rajaxeen iyo kathiir min aلصaxaaba waayo biyuhu ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan waxaa asal u ah inay daahir yihiin waxaa asal labaada inaan laga saarin daahirnimadaasi ilaa in najaasada khubtigeedii uu ka muuqdo mooyaane oo dhadhan ahaan uga muuqdo ama midab ahaan ama ur ahaan markaa biyi ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan haddii najaasa ay ku dhacdo oo aanay waxba ka beddelin saddexaas sifo midna aanay doorin biyahaasi kuwa daahira weeye hadday dooriso iyaga inay najaaso yihiin waa la ysku waafaqsay wamaa fawqa alqullatayni ay walaa farqa farqi uma dhexeeyo bayna maa fawqa alqullatayni qullatayn biyaha ka badan iyo wamaa duunahumaa kuwa ka yar biyuhu haddii qullatayn markaa ay ka badan yihiin iyo haddii qullatayn ay ka yar yihiin xukunkoodu waa waaxid waa mid qudha oo najaasadii ku dhacday hadday doorisayna waa najaasa biyahaasi haddii aanay doorin oo aanay beddelinna biyahaasi daahirnimadoodii ayaa weli ay haystaan oo baaqi ay ku yihiin marka waxaa la isweydiin karaa soota xadiidka ku soo aroortay inuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam almaau idaa balaga qullatayn lam yaxmil ilkhabad biyuhu hadday qullatayn gaadhaan najaasada ma xambaaraan xadiidka ayaa xadiidka odhanaya almaau tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa tahuur oo waxba ma najaaseeyaan manaa ilaa wixii bedele mooyaane wixii bedelay najaasi inay najaaseeyaan waa la ysku waafaqsay iyada marka labadaa xadiid see baa la ysu waafajinayaa xadiidulqullatayn mafhuumkiisu wuxuu ina tusinayaa haddii qullatayn ay ka yar yihiin inay najaasada xambaaraan xadiidkan kalena mantuuqiisu wuxuu tusinayaa haddii biyihii markaasi qullatayn ay ka yar yihiin iyo hadday ka badan yihiinba inay tahuur yihiin ilaa inay najaasadii meesha ka muuqanaysa mooyaane waxaa la ysku waafajinaya waxa la leehay horta xadiidulqullatayn dee xukumkaa lagala soo baxay waa mafhuum oo waa laga fahmay ee xadiidku kumuu dhawaaqin oo muu odhan biyuhu haddii qullatayn ay ka yar yihiin oo najaasa ay ku dhacda mar walba waa najis xadiidkan kalena markaa leeya almaau tahuurun laa yunajisuhu shay waa mantuuqoo wuxuu ku dhawaaqay isagu in biyihi ay yihiin kuwa tahuuro shayna aanu najaasayn ilaa dee wixii bedelee la ysku waafaqsanaa inuu najaasaynayo mooyaane dhinac kale marka laga eego xadiidu lqullatayn waxay ahlucilmigu leeyihin waxaa lagu qaadayaa aglabka oo bimacnaa biyuhu hadday qullatayn ka yaraadaan waxaa arrinku u badan yahay najaasa hadday ku dhacdo inay dooriso ille waa biyo yari markaa qaalibku ka hadlaya xadiidku hadday qullatayn ka badan yihiinna waxaa arrinku u badan yahay in biyaha najaasada ku dhacday aanay doorin ille waa biyo fara badane waxaa kaloo ahlucilmigu dhaha lam yaxmil ilkhabad marka la yidhi khabadka ma xambaaro khabadkuna waa najaasadii waxaa laga fahmayaa sida sheekhulislaam uu ley raximah ullah in xukumka najaasadu uu la socdo xamlu lmaa'i lilkhabad xambaaritaanka biyuhu ay xambaarayaan khabadka biyuhu khabadkii oo najaasadii inay xambaareen maxaynu ku garanaynaa waxaynu ku garanaynaa inay najaase midabkeeda uu ka muuqdo ama dhadhankeedii laga dhadhamiyo ama urteedii ay ka soo baxdo markaa xadiidkuba wuxuu tusinayaaba biyuhu markay najaasada xambaaraan inay najaaso yihiin haddaanay xambaarinna inaanay najaaso ahayn marka waxaabuu daliilu yahayba masaladaynu ka hadlayno ah in waxaa la eegayaa uu yahay in wasfu najaasa sifadii najaasadu biyihii ma ka muuqataa mise kama muuqato ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane wa mutaxarikin wa saakin biyihii markaa soconayey iyo kuwii fadhiyeyna farqi uma dhexeeyo waa isku mid haddii biyihii soconayey ay najaasa ku dhacday beddeshana waa najaas hadday ku dhacdo aanay beddelinna najaas maaha kuwii saakinka ahaa ee fadhiyeyna waa sidaasoo kalown wax farqi uma dhexeeyo oo lama odhanayo biyaha fadhiya hadday najaasa ku dhacdo walow yaanay beddelin be najaas bay noqonayaan lama odhanayo biyaha socdo hadday najaasa ku dhacdana inay beddeshiyeyn kalaa la eegaya sidaa lama odhanaya saa looma kala kaxaynaya isku xukun unbay qaadanayaan biyihii durdurayee soconayey iyo biyihii markaa meel fadhiyey isku xukun unbay qaadanayaan biyaha markaa durdurayee soconaya haddii najaasa ay ku dhacdo aanay beddelin inaanay najaaso ahayn biyahaasi waa mid dee maxalu itifaaqa bayna alfuqahaa biyaha meel fadhiya mustabxarka ee biyo aad u fara badana iyagana haddii najaasa ay ku dhacdo aanay beddelin inaanay najaaso ahayn waa la ysku waafaqsan yihi laakiin khilaafku xagguu ka yimi wuxuu ka yimi khilaafku biyihii yaraa ee fadhiyey ee najaasa ay ku dhacday ee aanay beddelin xukunkoodu waa maxay halkaa ayaa markaa culimada qaarkood yidhahdeen biyaha yare fadhiya ee najaasada ay ku dhacday walow yaanay beddelinbe waa najaas markaa taasi ayaa sheekhu raxmatullaahi calayhi uu radinaya uu leeyahy ama ha fadhiyaan ama ha socdaan xukunkoodu waa waaxid axaadiida markaa ku soo aroortay nahyiga iyo reebitaanka la yska reebayo biyaha markaa fadhiya in lagu dhex maydho ama lagu kaajo ma aha macnaheedu in biyihii fadhiyey ku dhex maydhadkaa ama ku kaadigaa mar walba ay ku najaasoobayaan walow yaan isbeddelinbe ee waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi u yidhi saddan lidariica si markaa dadka waddada xumaanta gaadhsiinaysa uu uga xidho oo haddii biyihii fadhiyey nin waliba uu iskaga dhex maydho kii soo maraabana uu ku kaajo dee biyihii marka dambe maxay ku dambaynayaan inay najaasoobaan haddaanay najaasoobinna way wasakoobayaan oo markaa dadka dabaa'icoogu uu saliimka yahay ma isticmaali karayaanoo naftooda ayaa markaa ka didaysa taasina waxay noqonaysaa adiya iyo dhibitaan markaa dadkii la dhibay si awgeed baa rasuulku waddadaaba uu xidhay oo biyihii uu diiday fadhiyey inuu qofku ku kaajo ama uu ku dhex maydho wa mustacmalin wa hayri mustacmal ay walaa farqa farqi uma dhexeeyo bayna mustacmalin biyo la isticmaalay iyo wagayri mustacmalin mid aan la isticmaalin biyaha isticmaalkooda waxaa looga jeedaa ama biyaha mustacmalkaa waa almaau almutasaaqit min alacdaa waa biyaha ka soo daata xubnaha jidhkii baa lagu shubay ama dalkii ha la sameeyo ha la marmariyo ama ha lagu dul shubabe biyaha ka soo daadanaya maa mustacmal baa la yidhahdaa biyihii markaa mustacmalkaa dee way noocee badan yihiinoo qaar waxaa lagu isticmaalaa liltabarud watandiif baa loo isticmaalay in laysku qaboojiyo o laysku nadiifiyo qaarna waxaa loo lagu isticmaalay fii tahaaratin mustaxaba tahaaro markaa sunno ah qaarna waxaa loo isticmaalay ama lagu isticmaalay fii tahaaratin waajiba tahaaro waajiba sida alguslu min aljanaab iyo min alxayd iyo biyaha markaa mustacmalkee tahaaro lagu isticmaalay waxay leeyihiin culimada markaa shaaficiyadu tahaaro waajiba kuwa lagu isticmaalay mustacmal bay noqonayaanoo mar labaad markaasi dahaaro kale laguma isticmaali karo laakiin waxay ogol yihiin kuwii lagu qabowsaday ama la ysku nadiifinayay iyo kuwii tahaaro mustaxaba lagu isticmaalay in mar labaad tahaaro ay geli karaan waxay ku cileeyeen arrinka waxay ku cileeyeena yidhaahdeen waa biyo waajib lagu gutay iyo cibaado in mid labaad markaa lagu gutaa suurtagal maaha xoolahaad mar seke ku bixisay seke labaad may kaaga bixi waa maya soo maha dee biyahanna waa sidaasoo kale addoonkii maraad kafaaro lagugu lahaa awgeed aad u xoraysay miyuu kafaaro labaad kaa gudi may bay yidhahdeen markaa biyahanna waa sidaasoo kale laakiin arrinka caynkaasiya culamada shaaficiyada kuwo ka mida laftooda ayaan aqbalin sida ibnulmundir oo kale raximahu llah oo a'immada shaaficiyada ka mida wuxuu yidhi qowlka ay yidhaahdeen waa biyo lagu isticmaalay cibaado cibaado labaad laguma isticmaali karo dee horta waxaa la leeyahay oo kuwan tahaarada sunnada lagu gutayba soo idinkan yidhi mar labaad baa markaa tahaaro lagu isticmaali karaa ma huwa alfarq bayna tahaara alwaajiba walmustaxaba sunnanimada shaygan lagu isticmaalayo biyaha iyo waajibnimadiisu biyihii miyay raad ku leedahay ur miyay u yeelaysaa shay waajib marka lagu isticmaalo ama shay sunnaa dhadhan miyay u yeelaysaa nooc kalaa midab nooc kalaa miyay u yeelaysaa waa mayade sooma markaa mu'athirba maba aha ee waa shay waxa weeyaan hariiba in biyihii markaa la kala qaado marka tahaaro waajiba lagu isticmaalo marka tahaaro sunnaa lagu isticmaalo waa ta labaade waxaa la yidhi oo loogu jawaabay waayo maradii aad ku tukatayna mar labaad ha ku tukanin ile cibaado waajib aad ku isticmaashee shanta salaadood salaad kasta markaa waxaad u gashataa maryo gooniya ile kuwii hore cibaado waajibaad ayaad ku isticmaashay ninkii intuu mar waxaday gacanta la jarayna haddii shayga laftiisii mar labaad waxado dee gacanta ha ku jarin ila waa isagii une sodii markii hore ku gooyi maxaad mar labaad ugu goynaysa dhagaxantii lagu tuuray jamaaraadkana haddii meelaha hadda ay ku duulduulaan mar labaad ha soo guranoo adigu ha ku tuurin saasaa ka dhalanaysa de sidaana dee ma aqbalayaan waxay leeyihiin shanta salaadoodba maryo quraad iskaga tukan kartaa saasoo kale waxa weeyaan dhagaxantii jamaraadi ka duushay intaad mar labaad soo qaadato aad ku tuuri kartaa adiguna ninku hadduu waxado oo gacanta lagu jaro shayga laftiisa haddana mar labaad waxado haddana waa lagu jaraya dee biyihiina markaasi waa la mid oo shaygani dee shay biyuhu shay dee baaliyoobaya maahao dee biyo ku tahaaro qaataa la yidhiye welina biyo way yihiin tahaaradoodiina wax ka saaray ma jirto mutahirnimadiina wax ka saaray biyihii ma jirto marka mustacmal iyo hayr mustacmal farquma dhexi adilada haddaynu eegnana dee adilo badan baa tusinaysa biyuhu markaa mustacmalnimada ee la isticmaalay inaanay taahiriyo mutahirnimadii aanay markaa ka saarahayn oo dee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam weel af ballaadhan buu dee kuwayse ka weysaysan jiray oo dardarsan jiray waxaana markaa shaki ku jirin dee in biyihii xubnihiisa ka daadinaya inay qaybi ku noqonayso xadiida saxiixaynkay ku taallaa wahaakada adilo kalena waa tusinaysaa oo halkan imika aynaan ku bastin karin wuxuu leeyahay sheekhu faslun wanajaasaatu najaasaadki waxaa halkaa markaa aynu kaga baxnay biyihii axkaamtoodii oo markaa urursan oo khulaasaysan waxaa halkaa markaa sheekhu ka gelayaa najaasaadka shay kasta layskama odhan karo waa najis oo najaasadu waa xukum sharciya shayga shareecadu ay ku tilmaamtay inuu najaaso yahay ayuunbaa najisa shay kale markaa laguma tilmaami karo inuu yahay shay najisa sidaa awgeed waxaa la idhaha najaasaadku waa maxsuura fi shariica alislaamiya waa wax kooban oo la tirin karaba dee ashyaadii waxa asaloo aynay tahay daahir wixii najaasi markaa wax la tirin karaba oo la koobi karo oo la ururin karo sidaa awgeed baa dee fuqahada kutubtii fiqiga ay najaasaadkii tirinayaan wuxuu leeyahy markaa sheekhu halkan wanajaasaatu najaasaadki waa jamcu najaasa waa markaa shay kasta oo dabaa'icda saliimkii markaa ay ka boodo ama ay ka dido hiya yadu ghaayit linsaan insaanka saxaaradiisa weeyaan muطlaqan iyadoon la kala qaadin insaanka kii weynaa iyo kii yaraa kii markaasi labka ahaa iyo kii dhadiga ahaa saxaradiisi waa najaas arrinkaa layskuma khilaafsana oo laysku waafaqsan yihi adiladuna dee waa ay tusinaysaa oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa waطiya axadukum binaclihi alaadaa faina turaaba lahu طahuur haddii midkiin markaa kabkiisa uu ku joojiyo alada najaasada had jeer ale lagu joogsadaana waa waa saxaradaas ciidda ayaa markaa u ah mid daahirinaysa ee ciidda markaa ku masxo gaayat linsaan markaa inuu najaas yahay waa midaan la isku waafaqsanayn iyo wa bawluhu kaadidiisa insaanka kaadidiisa ila dakar gaayat linsaan waa midaan la isku khilaafsanayn najaasanimadiisa wa bawluhu kaadidii insaanka ayaa najaasaadkii ka mid ah ila adakara kii insaanka ahaa ee labka ahaa mooyaane ee alradiic ahaa mid hooyadii markaa nuuga kaadidii insaanka marka laga reebo inanka yar ee hooyadii jaqaya iyaduna inay najaas tahay layskuma khilaafsanaa waa najaas adiladuna waa saas ayayna tusisay oo rasuulku wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam tanaزhu min albowl faina caamata cadaabi اlqabri minhu faina caamata cadaabi اlqabri minhu kaadida iska ilaaliya cadaabulqabriga badankiisu kaadidu ka dhasha labadiina qabriga lagu cadaabayana waa ku yidhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ama axaduma fakana la yastatiru min albowl kana la yatanazh min albowl adilada aya markaa kuwo kalaba waxa ay daliil u yihiin in kaadida markaa insaanku ay tahay najaas waxaa markaa sheekhu uu ka soo reebay inankii yaraa ee hooyadii jaqayey isaga kaadidiisu najaas ma aha buu leeyahay sheekhu waa qowl ay yidhaahdeen culimmada qaarkood laakiin sida saxiixee a'immada badankoodu ay ku tegeen waa kaadida inanka yar ee hooyadii jaqaya lafteedu inay najaas tahay laakiin waxaa la ysku khilaafay uun kaadidaasi sidii loo tahiri lahaa waxaa markaa adiladu ay tusisay in la khafiifiyo oo la fududeeyey sidii kaadidaasi markaa la ysaga tahiri lahaa ee adiladu may tusin inaanay najaas ahayn labada masalo farqi baa u dhexeeya waayo waxyaabaha najaasaadku iyagoo guud ahaan najaas wada ah ayaa haddana shareicadu sidii loo tahiri lahaa ay kala duday oo qaarna ay adkaysay kayfiyatu tathiir qaabkii loo tahiri lahaa qaar qaarna markaa shareecadu ay fududaysay fududaynta markaa la fududeeye inanka yar kaadidiisa si laysaga tahiri lahaa tusin maysa dee inaanay kaadidiisu ahayn najaas oo yurashu waxa weeyaan min bawli alghulaam wa yuqsal min bawli aljaariya inanka yar kaadidiisii waa la yska rushaynayaa un rushayn baa ku filan biyo lagu duldaadiyo meeshii uu ku kaajay halka inantii yarayda isaga la mid ahayd kaadideeda markaa la yska maydhayo shareicadaasaa u kala duday inanka yar markaa waxaa shardi u ah horta dee inuu inan yahay dakar inuu yihi inantii baa baxday marka waxaa shardi labaad u ah alradiic inuu noqdo mid hooyadii jaqaya waa inuu noqdo oo haddaanu naasba jiqin uu yahay waxa weeyaan mid dee raashin iska cunaya noqon maayo markaa mid kaadisa la yska rushaynaya waa la yska maydhaa sidii dadka waaweyn waxaa kaloo shardi u ah an laa ya'kula aطacaam waa inaanu raashin cunin calaa sabiili alistiqlaal si madax bannaan waa inaanu raashinka u quudan oo haddii inankii yara walow hooyadii haba jaqee raashinkana uu cuno mid ababay uu yahay kaadisiida waa la yska maydhaya ta dadka waaweyn bay la xukun noqonaysaa laakiin haddii naaska hooyadii inuu jaqo oo naaska hooyadii raashin uu u yahay walow mararka qaarkood wax yarbaha loogu daree sida timir yaroo halkan dhan xalaga loogu nabo iyo malab yaroo carabka loo mariyo iyo walow waxaa yaryar mararka qaarkood ha looguba darabee waxa uu quuta ee uu ku nooliyay mar haddii naaska hooyadii uu yahay markaasi ayaa kaadidiisii layska rushaynaya wa lucaabu kalbin ay markaa dhareerkii ayaa ka mid ah najaasaadka lucaabulkalb inuu najaas yahay ahlucilmigu iskuma waafaqsana laakiin daliilka ayayna tusiyey oo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tahuru inaau axadikum tahuuru inaa'i axadikum idaa walaga fiihi alkalbu an yuqsala sabca midkiin weelkiisa waxaa daahirinaya marka aygu markaa uu qoyaan ku jiray uu dhawaqsado carabkiisa markaa uu ku leefleefo waxaa daahiriyan toddoba jeer la maydho marka mar haddii la yidhi saasaa daahirinaysa macnaheedu wuu najaasiyey weyaan dee meesha najaas markaa lucaabkiisuu yahay ay taa tusinaysa oo culimmada badankooduna markaa sidaa ay ku tegeen culimada markaa maalikiyada ayaa khilaafay oo yidhi lucaabkiisu markaa najaas maaha waayo marka ugaadhii uu qabto lama odhan iska maydha waxaanu shakina aanu ku jirin in ugaadhaa markaa dhareerkiisuu marmarayo laakiin taa a'immadu waxay kaga jawaabeen in markaa halkaasoo kale shareecadu dadka ay u khafiifisay oo waxa uu leeyahy shaikhu lislaam cinda alxaaja marka loo baahan yahay dhareerkiisii najaaso shareecadu kumay xukumin oo markaa ugaadha dadka uu qabanaya dee marka aan loo baahnayna dee weelkii oo kale uu isagu un sidiisa u dhabaqsadana najaasay ku xukuntay shareecadaa markaa kala qaaday baa loogu jawaabay laakiin lucaabkiisu inuu najis yahay marka weelkii u dhabaqsado ama markaa meel kale uu mariyo daliilka ayayna tusiyey laakiin ayga markaa oogadiisa iyo dushiisa wax tusinaya inay najaaso tahay ma jirto asalkuna waa inuu daahir yahay haddii markaa dushiisa oo hadday doonayso roobbaha qooyo daanu lucaabkiisa marin dee dushiisa waa iyo dhogortiisu maaha markaa shay najaasa waa shay daahira weeyaan warawthun ayaa ka mida najaasaadkii alrawth halkan sheekhu markaa waxa uu uga jeedaa saalada waxyaabaha qoobka leh sida fardaha waa gamaanka waxaynu naqaano fardaha iyo baqasha iyo markaa dameeraha saaladoodu waa najaas buu leeyahy sheekhu waxaa markaa taa u xujaysanayaa xadiidu cabdillahi bni mascuud fi lbukhaari wagayri uu leeyahy rasuulka calayh isalaatu wasalaam isagoo xaaje gudanaya wuxuu i dirsaday macnaa waxaan ku istijmaaro ama wuxuu ku istijmaaro iskaga biyo deeta waxaan u keenay laba dhagax iyo saalo dhagaxi saddexaad baan waayay rawth baan u keenay deeta rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu i amray rawthkii inaan tuuro inahaa rigsi buu yidhi inahaa rijsina waa soo aroortay marka halkan oo kale culimmadu waxa ay ka hadlaan kaadida iyo saalada xayawaanaadka xukumkeedu muxuu yahay kaadida iyo saalada waxyaabaha hilibkooda la cuno adilo aad u fara badan baa ku soo aroortay inay daahir taho aanay najaas ahayn adila kaiira waxaynu ka xusaynaa adiladaasi rasuulku alayhi salaatu wasalaam nimankii curaniyiinta xadiidka imaam bukhaari warinaya can anas waxaa markaa uu faray in geel ramadoo markaa dhalay loo lisoo markaa caanaha loogu daro kaadida kaadida geelaas haddii markaa kaadida geelu ay najaas tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam najaaso in dad la waraabiyo ma ogolaadeen haddii la yidhaahdo dee waa lagu dawaynayey oo daruuraa keentay waxaanu leenahay wax xaaraam ihii dawo ma noqdoba waa koog waa ta labaade ma dawo kalaa loo waaye ilan daruuradu waa marka wax mubaaxa la waaye soo ma ee xaaraamta xalaaloobaysa ma dawo kalaa loo waaye maxaa kaadi uun markaa u geeyeen rasuulka alayh isalatu wasalaam uu ku daweeyo waata saddexaade haddii dee ay najaas tahay oo daruuraba ay keentay in lagu daweeyo nimanka dee ila daruuradu may keensan markaa inay najaasadu saarsaarnaato ama ay mathalan ay afkooda iyo meelahaasi ay joogtee muxuu rasuulku u odhan waayay alayhi salatu wasalaam markaay cabtaan afka iska maydha iyo gacmaha iyo meelihii markaa idinka gaadhay kaadidaas arrimahaasoo dham waxaanu tusinay markaa kaadidaasi inaanay ahayn najaas adhigiina rasuulku alayhi salaatu wasalaam xeryaha adhiga ku tukada ayaa buu yidhi waxaanu shaki aanu ku jirin in adhigu xeradiisa uu ku saaleeyo kuna kaajo wahaakada markaa sidaasi ayaa adiladu ay u tusisay maa yu'kalu laxmu waxyaabaha la cuno hilibkooda in kaadidooda markaa iyo saxaradoodu ama saaladoodu inay najaasahay adilo fara badanoo kusoo aroortay markaa sharaxa mubasadka ee kitaabka ee dersiga aan ku dhignay ee maslaadka xawaadleh ee markaa ku tilmaannay waxyaabaha aan la cunin hilibkooda iyaga laftooda maxaa markaa kaadidooda iyo saaladooda xukunkeeduu noqonaya asalku waa in daahir ashyaadoo dhamme ay yihiin ilaa wixii daliilu tusiyey mooyaane calaa najaasatihi sida ayga iyo iyo kuwa la mida wa damu xaydin najaasaadkii waxaa ka mida dhiigga xaydka dhiigga xaydku markaa inuu najaas yahay waxaa tusinaysa adilada faraha badan ee ku soo aroortay in la yska maydho maradiina markaa laga maydho oo weliba laga xoqo marka hore oo laga jejebiyo kadibna markaa biyo lagu maydho waxaa dhiigga xaydka markaa la midoo la xukuna oo masaa'isha badankeeda ay isku waafaqsan yihiin dhiiggii markaasi nifaaska dhiiggii dhalmada amaa dhiigga kale intaa ka soo hadha ama dhiig ibni aadam ha noqdo oo meel kale ka soo baxay ama dhiig xayawaan ha noqdo dhiigga caynkaasiya wax daliila oo tusiyey najaasadiisu ma jirto asalkuna waa inuu yahay shay daahira bal adiladu waxay tusisay dhiigga ibni aadamku inaanu najaas ahayn waxaa u daliila xadiidka abu daawuud uu warinayo ninkii saxaabada ka mid ahaa ee isagoo tukanaya nin gaali markaa uu leebka la dhacay isagoo dhiiggii ka qubanaya ayuu markaa iska tukanaya salaaddii iska watay hadduu najaas yahay markaa salaadda waa ka bixi lahaa hadduu isagu khaldamayna dee rasuulku meesha wuu joogay haddaanu rasuulku ogaynna dee zamanul waxyigii bay ahayd waktigii waxyiguu socdayo ilaahay baa dee waxyi kusoo dejin lahaa dhiigga xayawaankana waxaa ka sugnaatay cabdullaahi bnu mascuud oo markaa cabdurazaaq fi lmusanaf uu ku warinaya abubakr ibn abi shayba in cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu anahu naxara jazuuran fatalaطaqa bidamiha wa farfiha fasallaa walam yatawada cabdullaahi bnu mascuud geel buu markaa dhuunta ku dhufta oo u qalay dabeetana markaa waxaa ku dhamooqmay oo si aada u maray geelaa dhiiggiisi iyo uuskiisi dabeetana cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu waa iska tukaday isagoo ana aan iska maydhin laatii xayawaankuna inay najaasahay ayaa ina tusinaya markaa ayn dhiiggii xayawaanku ina najaasahay inuu daliilkaas ina tusinaya wa laxmu khinziirin doofaar hilibkii ayaa ka mida najaasaadka doofaarka hilibkiisa marka meesha lagu sheegayo yacnaa waxaa looga jeedaa doofaar oo dhan walow haraggiisana ha noqotay laakiin shacrigiisu kuma jiro iyo qarnigiisu timihiisoo kale ile lax maahe hilib maaha laakiin laxmu khinziirin marka laga cabiro aayaddu ay ka cabirtay waa khinziir doofaar oo dhan laxmna waxaa looga cabiray leannu dee hilib buu u badan yahay markaa intii uu badnaa ayaa loogu magac daray markaa doofaarkiina waa najaasi wa fii maa cadaa daalika wixii intaa ka soo hadhana khilaafun baa ku jira inta aan sheegay wixii ka soo hadha buu leeyahy sheekhu ee najaase lagu tilmaamay culimmadu waa isku khilaafeen waxaa sheekhu markaa halkan aanu tilmaanin tilmaamin oo ka mida waxyaabaha adilada tusay inuu najaas yahay almeyta baktigii najaas laguma tilmaami karo qofkii muslimka ahaa almuslimu laa yanjusu xayan walaa meyita intuu nool yahaye intuu markaa marka uu dhinto kadib toona najaas ma noqonayo subxaana allah ina almu'mina laa yanjus buu uri rasuulku alayh isalaatu wasalaam ilahay baa xumaan ka nasahana qofka muuminkii ma najaasoobo daatadiisu najaas ma noqoto marka maytadii marka waxaa soo hadhay xayawaanka baktigii xayawaanka baktiga markaa xayawaanku waa najaas guud ahaan waxaa u daliila rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi ayumaa ihaabin dubiga faqad tahur harag kasta oo la hooriya ama la magdiyaa wuu daahir garoobay macnaheedu waa maxay marka hore muxuu ahaa najaas buu ahaa ee magdintaasi ayuu ku daahir garoobay marka haraggii baktiga waxaa lagu tilmaamay inuu najaas yahay marka macnaheedu waa maxay baktigii waa najaas laakiin haraggiisi wuxuu ku daahir garoobayaa in markaa la magdiyo laba shay baa markaa laga reebayaa baktiga xayawaanka waxaa laga reebayaa maytat lbaxr waxyaabaha badda ku nool baktigooda oo haddii marka waxyaabaha badda ku nool ay dhintaan najaas maaha waayo dee waa la xalaaleeyeyba uxila lanaa maytataani wa damaan soman rasuulka alayh salatu wasalaam waxaa naloo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig labada bakti markaa maxay ahaayeen aljaraadu waalxuud waa ayixi iyo markaa kalluunka bianwaacihi wa asnaafi noocyadiis iyo qaybihiis oo dhan markaa mar hadday xalaal yihiin macnaheedu najaas maaha wey waayo kullu najis waa xaaraam shay kasta oo najaasi waa xaaraam weeyaan shay xalaal ihi markaa maba noqon karo shayun xalaal ma noqon karo najaas mar haddii xalaal lagu tila markaa najaas maaha maytatulbaxri halkaa inoo dhegiyada waxaa kaloo soo raacaya maytatu maa laa dama lahu lahu saa'il shayga markaa aan markiisa horeba aan dhiig lahayn baktigiisu isaguna najaas maaha shayga aan dhiigga lahayn waxaynu uga jeednaa shayga aan lahayn curuuq iyo xidido markaa dhiig uu maro saadee tusaalaan kaneecada iyo duksiga iyo xayawaanaadkan yaryare xasharaadku say u badan yihiin haddaad dhiig ku aragtana dee waa dhiig ay cabeena dhiig iyagu ay leeyihiin oo xidida ay leeyihin u dhex mara maaha in markaan kuwaasina baktigoodu aanu najaas ahayn laba arrimood baa ina tusinaya arrinka koowaad xadiidu dubaab xadiidkii markaa duksiga bukhaari iyo hayrkiiba ay wariyeen rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa waqaca adubaabu fii sharaabi axadikum falyakmishu haddii duksigu uu ku dhaco midkiin sharaabkiisa ha dhex quusiyo waxay culimmadu ka qaateen inaan markaa duksigu aanu najaas ahayn hadduu najaas yahay lama idhahdeen najaaso sharaabkaaga dhex geli waa talabaade waxaa culimmadu xadiidka ay ka soo dheegteen cillada ama sababta duksigu uu najaas u noqon waayo inay tahay dhiig la'aanta oo waxay idhaahdeen waxyaabahan xayawaanaadkan dhiigga leh maxay tahay xikmada ku jirta markay baktiyaanna inay najaas noqonayaan marka ay nool yihiin ama dee la gowracabana inay daahir yihiin xikmada ku jirta waxa weeyaan waa ixtiqaanu dam ayaa najaasada keensaday dhiiggii oo ku xabismo ku xidhmay markuu iska baktiyey taasaa keentay soo maaha najaasoogooda markaa taa waxaa laga qaadanaya wixii aan dhiigba lahayni ila dhiig ku xidhmo oo sababtiisa uu najaaso amaba jirabe inaanu najaas ahayn marka waxaynu ogaanay bay leeyihin cillada iyo sababta rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu duksiga markaa najaaso ugu xukumi waayo marka uu dhinto inay tahay inaanu dhiig lahayn marka maxaa la haleeshinaya lagala xukun dhigaya xayawaan kastaoo aan lahayn dhiig markaa curuuq iyo xidido uu leeyahay dhex wuxuu leeyahay sheekhu walaslu asalku waxa weeyaan alطahaaratu طahaara ayaa shay kasta asal u ah ilaahay subxaana wa tacaala ashyaada caalamka dushiisa ku nool ibni aadamka ayuu u abuuray si markaa si ay ugu raaxaystaan oo ay ugu tamatucaan ilaahay subxaana wa tacaala markaasi uu abuuray laba sifo ayuu siiyey waxyaabaha adduunka dushiisa yaalla sifadaa sifatu طahaara inuu yahay shay kastaa daahir iyo sifadaa sifatu lxil inuu shay kastaa yahay mid xalaala shay kastaa markaa labadaa sifo ayuu leeyahay ilaa shay a shareecadu ku tilmaantay mooyaane inuu najaas yahay ama shareecadu ay ku tilmaantay inuu yahay xaaraam shay kastaa waa xalaal ilaa wuxuu sharcigu xaaraantimeeyey mooyaane shay kastaa waa daahir ilaa wuxuu sharcigu najaaso uu ku tilmaamay mooyaane qaacidadana markaa adiladeedu way fara badan tahay waxaanay markaa hoos tegaysaa qaacidada guud ee qawaacid alfiqiya ka mid ah alyaqiinu laa yazuulu bishak falaa yanqulu canhaa tahaaradii shayga kama raraayo oo najaaso uma guurinayo ilaa naaqilun saxiix daliil saxiixa mooyaane oo lam yucaaridhu aanu ka hor iman maa yusaawiihi daliil u dhigmaa aw yuqadamu calayh ama daliil laga horumariya ku xoog badan shaygii asalkii waa tahaaro tahaaradaa lagama rarayo ilaa inuu daliil ka rara mooyaane daliilkaa ka raraya maxaa loo shardiyaa waa inuu saxiix noqdo oo xadiis daciifi shay asalkiisa uu daahir ahaa kama dhigi karo najaas oo asalkaa tahaarada ee adilada faraha badan ku sugnaaday ayaa xadiidka daciifkaa ka xoog badan oo laga horumarinaya waxaa kalo loo shardiyaa daliilkaasi inaanu mucaarid musaawiya lahayn oo haddii xadiid uu ku tilmaamo shay inuu yahay najaas xadiid kalena uu ku tilmaamay inuu tahaaro yahay dee la qaadan maayo unka najaasada ku tilmaamaya ee waddadaad garanaysaa baa la maraya in la isku dayo in la jamciyo la iswaafajiyo hadday suurto geli weydo markaa in la kala naasikh iyo mansuukh inuu jiro la eego si ay u kala horreeyeen haddii taasi ay sugnaan weydo in markaa la kala rajaxo oo kooda xoogga badan la eego aw yuqadam calayhi buu idhi waa inaanu ka hor iman daliil markaasi isaga laga horumarinayaa ka xoog weyni haddii markaa uu ka hor yimaado daliil isaga ka xoog weyn oo laga horumarinayaana waxay noqonaysaa shaygii inaan asalkiisii tahaarada ahaa aanu ka naqlin karin ama aanu ka rari karin casharkeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa alfaslu athaani oo ku saabsan tahiiru najaasaat sida markaa loo tahiro waxyaabihii markaa najaasoobay wuxuu leeyahy sheekhu wayahuru waa daahir garoobayaa maa yatanajasu wixii najaasoobay bigaslihi maydhitaanka la maydho ayuu ku daahir garoobayaa xataa laa yabqaa laha ilaa aanu u hadhin najaasadii caynun jurmigeedii aanu waxba ka hadhin walaa lownun midabkeediina aanu hadhin walaa riixun urteediina aanay hadhin walaa tacmun dhadhankeediina aanu hadhin markaa culimmadu waxay isku waafaqsan yihin najaasadii haddii biyo lagu maydho oo jurmigeedii meesha laga saaro sidaas oo kale midabkeedii meesha laga saaro oo urteedii la saaro oo dhadhankeedii la saaro najaasadaasi meeshii ay ku dhacday inay daahir noqoto in biyaha wax lagu daahiriyana waa mid ay fuqahadu isku waafaqsan yihin iyo culamaau lislaam rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam adilo badan iyo axaadiis badan baa ka sugnaatay oo ina tusinaysa tathiiru maa tanajasa biqasli ashyaada najaasowday in lagu maydho oo lagu daahiriyo biyo waana maxalu itifaaq hase ahaatee waxaa laga soo reebaya halkaa sheekh uu leeyahay walaa lownun najaasaadka qaarkood ayaa shareecadu dadka ay ka khafiifisay oo haddii jurmigeedii iyo urteedii meesha laga saaro midabkeedii inuu meesha sii jooga aanay waxba qofka ka dhib ahayn sida demulxayd dhiigga xaydka laydhaa oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku idhi gabadhii biyaha ku maydh intaasi ayaa kugu filan raadkaa markaa ama midabkaa meesha kaga hadhayna waxba kaa dhibi maayo mar haddii urtiisii iyo jurmigiisii meesha uu ka baxay wanaclu buu leeyahay sheekhu kabtiina bilmasxi masixitaan dhulka lagu masaxo ayaa markaa ay ku daahir garoobaysaa kabtu haddii najaasa markaa xagga hoose ay ka gaadho inaad maydhaa waajib kuguma aha waxaad ku daahir garayn kartaa inaad ciidda ku masaxdo waxaana taa tusinaya axaadiid fara badan oo xadiidu abu hurayra uu ka mid yihi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi midkiin haddii kabtiisa uu najaase ku joojiyo dhulka ha ku masaxo intaasi ayaa tahaaro u ah taasaa daahir garaynayse waxaa markaa kabtii la mida dhaylu nisaab dumarka xaynkooda ayaa la mida xijaabkii ama maryihii dhulka ay marinayeen haddii najaaso ay gaadho waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dhulka ka dambeeya markaa inuu tahirayo oo ciiddaa dambe markaa gaadhaysa ee masaxaysa inay najaasadii meesha ka saarayso markaa masxigana saas ayaa wax loogu daahiriya waalistixaalatu buu uhi sheekhu dhalanguurkiina mutahiratun waa mid wax daahirinaysa oo haddii najaasadii meesha ay ka baxdo oo wax kale gebigeeduba ay noqoto shay kaloo magac kalena ay noqoto oo urteedii iyo jurmigeedii iyo wixiiba ay baaba'aan walow yaan la maydhin yaan lana masixine dee najaasadii way isbeddeshayoo shay daahira ayaa markaa isu beddeshay waxaa tusaalaheedu noqonayaa meel baa lagu kaaji meeshii dabeete qorraxdaa ku dhacday dabaysha ayaa ku dhacday ciidda ayaa ku dhacday kaadidii markaa waxa ay la falgashay ciiddii ciiddii baa ka xoog roonaatay kaadidii meeshii ka uri mayso midabkeediina kama muuqdo jurmigeediina ma yaallo meeshaasi markaa way daahirgarooday maxaa daahirgareeya istixaalada dhalanguurkaa ku dhacay iyo isdhalangandiskaa ku dhacay markaa kaadidii waxaa taa la mid ah oo casriga la gaadhay in biyaha fadhiiso sheekh in biyaha markaa najaasooba warshadaynta dub loo geliyo oo lagu daro markaa mawaad kiimika ah in biyihii markaa najaasadii iyo qurunkii iyo qaaduuraadkii ay ka baxaan oo biyo saafiya ay soo baxaan biyahaasi markaa way daahir garoobeen sida culimmada markaa casrigu ay fatwoodeen sahaad kibaar alculamaa iyo lajna daa'ima iyo a'immadu majmac alfiqhi alislaamiya majaamicda fiqiga islaamiga ee jirtoo dhan markii masalada loo bandhigay waxay yidhaahdeen biyahaasi sidaa way ku daahir garoobayaan waddamo badan oo waddamada islaamkaana biyaha caynkaasiya waa markaa laga isticmaalaa miyaahu lmajaari biyihii bullaacadaha iyo kuwii suuliyada oo sidaasi intaa warshada la geliyey biyo markaa dhadhankooda iyo midabkooduba kuwan kaleba uu ka fiican yahay laga soo saaray markaa istixaalada ayaa markaa taasina ay ka mid tahay maxaa markaa istixaaladu ay wuxu daahir garaynaysaa waa licadami wujuudi alwasfi sifadii ayaan meesha oolin almaxkuumi calayhi ee lagu xukumay inay najaaso tahay sharcigu markuu yidhi shaygani waa najaaso waxaa najaasada loogu xukumay soo maaha sifo meesha taalla najaasadiioo lafteedii meeshii taalla ama midabkeeda uu ka muuqdo ama ka dhadhamaysa ama ka soo uraysa haddii sifadii markaa iyada awgeed shayga najaasada loogu xukumay meesha ay ka baxdo oo najaasada jurmigeedii meesha uu ka baxo oo urteedii ay baxdo oo midabkeedu uu baxo uu suulo oo dhadhankeedu uu suulo dee wasfigii najaasanimo shaygan loogu xukumay meesha uu ka baxay mar hadduu meesha ka baxayna shaygu wuxuu u noqonayaa dahaaradiisii buu u noqonayaa oo asalka ahayd wuxuu leeyahy sheekhu wamaa shayga laa yumkinu aanay suurtagal ahayn hasluhu in la maydhaana fa bisabi ay fa yadhuru wuxuu ku daahir garoobayaa bisabi calayhi in biyo fara badan dusha lagaga shubo meelo waxaa jira najaasoobayo in la maydhaa aanay suurtagal ahayn tusaale ahaan dhulkii baa lagu kaaji dhulka in la maydha miyay suurtagalta sidee baa dhulkii loo daahirinaya waxaa loo daahirinayaa meeshii najaasada ay ku dhacday biyo najaasadaa ka fara badan oo qarqiya oo ay ku dhex milantoo meesha ka saara in dusha lagaga shubo waxaana taa u daliilo xadiidka bukhaariya muslim ba ay wariyeen markii ninkii masaajidka rasuulka uu yimi ee uu ku kaajay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waadaan biyaa keena waadaantii biyo ahayd ayuunbaa dusha lagaga shubay kaadidii dhulkiina xataa lama qodin oo dhulkaa in la qodo oo ilaa kaadidu halkay gaadhay ciiddaa lasoo saaraa waajib maaha biyaha faraha badan dusha lagaga shubayo ayaa daahirinaya meeshii waxaa la midaba inaan culimmadu taa gogasha waaweyn sida iminka gogashan masaajidka oo kale masaajidda qaarkood baa waxaa la dhigaa gogol markaa weyn oo isku wada xidhan waxaa jira masaajidda aan tirarkanba lahayn oo haddana sabadaasoo kalea oo aan arkay aniga laftaydu oo masaajidkaa waxaa yaalla gebigiisaba hal roog baa yaalla wada gaadhaya masaajidka oo dhan haddii rooggaa lagu kaajo sidee loo maydhaya xaggee la geenaya lagu maydhaya suurtagal maaha in la maydhaa maxaa la samaynaya wuxuu ku daahir garoobaya bilmukaatarati calayh biyo fara badan in dusha lagaga shubo waxaa la mida roogyadan guryaha la dhiganayo ciyaalkii raar mar walba ku kaajaya in la maydho mar walba oo ama leebaajo la geeyo ama waxa weeyaan dee saxan la dhex dhigaa suurtagal maaha way adag tahay dhulka xukunkiisii bay qaadanayaanoo biyo fara badan ayaa markaa dusha lagaga shubayaa waxaa la mida haddii biyaha laftoodii ay najaasoobaan barkadii baa kaa najaasowday ama foostadii biyo ahaydoo biyo ay kugu jiraan ama ceelkiibaa najaasoobay biyihii wax lagu dahirayabaa laftoodii najaasoobe sideebaa najaasada looga saaraya laba siyoodba waa looga saaraya labadaa siyood waxaa ta hore ay tahay bisabi calayh in biyo fara badan oo kale dusha lagaga shubo haddii biyaha faraha badana dusha lagaga shubay najaasadii meesha ay ka saaraan oo sifadeedii meesha ay ka baxdo biyihii daahir bay noqonayaan fuqahaduna shaaficiyihii kayrkoodba taa waa isku waafaqsanyihin aw innasxi minhu ama in la qayo qayitaanka ma garanaysaan in la dhuro ayaa lagu daahir garaynaya biyihii markaa ceelkii soo maaxayey ayaa najaasoobay sideebaa loo daahir garanaya waxaa loo daahir garaynayaa biyaha markaa ku jira ee najaasoobay ayaa laga dhuraya ceelkii laga saaraya najaasadii biyahaasay raacaysaa soo maaha biyo kale ayaa soo maaxaya oo soo baxaya oo iyagu markaa daahira sidaasoo kale waxaa jira ashyaada qaarkood oo culimmada fuqahadu ay yidhaahdaan al ashyaa asaqiila waa ashyaada sibibaxa baynu odhan karnaa sibibaxa ee aan lahayn meel godan oo markaa najaasadu ay dhex gasho waxaa lami ka mid ah ashyaada seefta iyo midida waxaa la mid a waxyaabahan muraayadaha ashyaada caynkaasi haddii najaaso ay gaadho dee haddii la maydho sida waa ku daahir garoobayaan haddii maydhitaankoodaba layska daayo la masaxo un mididii tusaale ahaan la masaxo si fiican loo masaxo oo najaasadii markaa jurmigeedii uu ka ka ka ka dhaco o uu markaa ka tago tilmaamaheedii kalena meesha aanay oolin urtii iyo dhadhankii iyo midabkii toona dee masixitaankaasay ku daahir garoobaysa saxaabaduna ridwaanullahi calayhim seefahooda waxay ku daahirin jireenun bilmasx inay markaa masaxaan midiyihii baa la mida ashyaadii kale markaa saqiilka ahayd ee sibibaxa ahayd ayaa markaa lamida marmarkii guryaha ayaa la mida haddii markaa najaasa ay ku daata marmarkii ama mididii ay gaadho ama seeftii ay gaadho ama dhulkii muraayadaha ay gaadho haddii la masaxo masixitaankaa lagu suuliyo meesha lagaga saaro najaasadii saas ayaa markaa ay ku daahir garoobaysa wuxuu leeyahy sheekhu xataa laa yabqa ilaa aanu u hadhin linajaasati najaasadii aatharun raad aanu u hadhin haddii najaasada raadkeedu u hadhay bimacnaa weli way joogtaa weeyaan wuxuu leeyahy sheekhu walmaa'u biyuhu huwa alaslu isaga ayaa asal u ah fi tathiiri wax daahir garaynta oo wixii najaasoobay waxaa asala in lagu daahir gareeyo biyo hase ahaatee haddii markaa waxaan biyo ahayn lagu daahir gareeyo lagu daahiriyo oo najaasadii meesha ay ka baxdo dee shaygii muxuu noqonayaa daahir buu noqonaya ilaa waxaa la doonaya wuxuu ahaa uun inay najaasadu meesha ka baxdo soo ma haddii najaasadii biyo meesha lagaga saaro shaygii najaasadii ka suusho dee daahir buu noqday haddii lagu maydho wax kale batrool baa la yskaga maydhay tusaalahaan najaasadii ama gaas baa lagu maydhay ama isbiirtaa lagu maydhay najaasadii meeshii way ka baxday dee odhan mayno mar haddaan biyo lagu maydhin weli waa najaas odhan mayno ee mar haddii ashyaadaasi najaasadii meesha ay ka saareen dee waxa weeyaan shaygii tahaaradiisi buu noqonaya waayo najaasadu waa sifa weeye sifadaasi intay joogtana shaygii waa najaas marka meesha ay ka baxdana wixii saarayaaba ha saaraane shaygii muxuu noqonayaa tahaaradiisi ayaa markaa wuu noqonaya laakiin waxaa jirta oo culimmadu ay yidhaahdeen ma bannaano ashyaada madcuumka ashyaada la quuto iyo waxyaabaha la cabbee raashinkaa in najaaso lagu maydhaa ma bannaana caanihii inaad najaaso ku maydhaa ma bannaana sidaasoo kale raashinkii inaad najaaso iskaga biisaa ma bannaana oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ha ku istinjoonina lafta lafta ha ku istinjoonina iyo saalada xoolaha maxaa loo diiday markaa labadaas waxaa loo diiday rasuulku wuxuu ihi laftana walaalihiina jinkaabuu ilaahay hili fara badan u dul saaraa saalada xooluhuna xoolahooda ayay raashin u tahay marka ha ka najaasaynina weeyaan macnaheedu soo maaha wixii madcuumka ee markaa la quudanayay kii jinku ay quudanayeen ayaa la yidhi najaasaha iskaga biinina ka insigu ay quudanayaanna isaga ayaa uga mudan oo uga awlaysan inaan markaa najaaso aan la yskaga biin oo aan la yskaga masixin wuxuu idhi sheekhu walmaau biyu huwa alaslu isaga ayaa asalaa fi tathiiri taahirinta laa yaquumu istaagi maayo hayruhu waxaan biyahayni maqaamahu meeshiisa istaagi maayo ilaa biidnin ogolaansha in la haysto mooyaane min ashaaric shaarica laga haysto sida raajixa markaa waynu tilmaannay wixii najaaso suuliyaaba shaygii najaasada markaa lahaa daahir bay ka dhigayaan wuxuu idhi sheekhu albaabu thalith baabka saddexaad waa baabu qadaa'i alxaaja waa baabka xaaja gudashada aadaabtii markaa qofku marka raashinka uu cuno fadalaadka waxyaabaha qashinka uu isaga saari lahaa ayuu islaamku ka hadlay oo uu habeeyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu baray wuxuu leeyahay markaa sheekhu cala almutakhalli qofkii xaajo gudanaya waxaa dushiisa alistitaaru inuu cawradiisa asturo taasi waajib bay ku tahay oo ixfad cawrataka buuhi rasuulku ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinuk cawradaada ka ilaali inay arkaan ilaa lamaanahaaga mooyaane ama ciddii markaa addoonku ah gabadhii addoonta markaa ku ahayd xataa soo geli mayso gabadhu haddii addoon ay leedahay addoonkeeda markaa ma tusi karto cawrada taasi kuma jirto markaa cawrada in la xifdiyaa oo la qariyaa waa mid waajiba weeyaan qofku markuu xaajo gudanayo waa inuu markaa cawradiisa asturo xataa yadnuwa min alard ilaa dhulka u dhowaanayo haddii meel bannaana uu ku xaajo gudanayo isagoo iska sii socdo dadkii iska sii dhex maraya ama ay u dhow yihiin inuu iska sii fayto maa hadde oo cawradiisi la arko marka uu fadhiisanayo dhulka uu ku dhowaanayo un markaasun waa inuu fayto si aan markaa cawradiisa aan loo arag walbucdu baa dushiisa waa inuu fogaado oo haddii meeshu marka aanay kaniif ahayn kaniifka sheekhu uu ka hadli doonaaye oo meel dadka dhexdooda bannaan ay tahay waa inuu dadkii ka fogaado fogaanshaha markaa laba faa'iidaba way ku jiraanoo horta dee dadkii marka uu ka fogaado dee cawradiisa asturiddeedii baa sidaa ku jirta arrinta labaadna waxay tahay dadka laftoodii ayaa dhibaato uu geysan lahaa markaa uu kala fogaanaya oo ama sanqadh bay ka maqlayaan aanay jeclayn ama raayaxa ka soo baxaysa qofkii iyo ur dadku markaa ay karaahiyaysanayaan sidaa awgeed baa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa sunnadiisa ka mid ahayd kaana idaa dahaba almadhab abcad rasuulku marka uu meel uu u tagay inuu kusoo xaajo guto waa uu fogaan jiray marka dadka waa ka fogaan jiray aw dukhuulu lkaniif waxaa dushiisa ah intaa haddaanu samaynahayn inuu galo meel kaniifa haddii meel kaniifa uu galo waa suuliyaashii walow guryaha dhexdoodaba ha ku yaaliine dee intaasi ayaa qofkii markaa cawrada asturisteedii markaa ugu filan suuliyaashuna waa jireen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ibnu cumar waa kii yidhi gurigii xabso ayaan maalin dusha uga baxayoo deetana rasuulka xaajo gudanayaan arkay oo mustaqbila shaam mustadbir alkacba xagga shaam u jeeda kacbadana markaa xagga dambe u jeediyey abu ayub alansaarina radia allahu canhu waa ka sheegay inay shaam tegeen dabeetana markaa suuliyaal xagga kacbada loo jeediya arkeenoo kacbada markaa ay ka jeesan jireen markaa suuliyaashu sidaasi ayay u jireen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa tarkul kalaami hadalka inuu iska daayo ayaa dushiisa ah xadiid markaa daciifa ayaa ku soo arooray in hadalka la yska daayo marka la xaajo gudanayo hase ahaatee wax daliilo saxiixa oo qofkii ka mamnuucaya hadalka markuu xaajo gudanayo ma jirto ilaa hadalka wuxuu noqon karaa telefoon isagoo bannaankaa iska tegay ama suuligaba iskaga jira haddii tusaale ahaan moobilka uu ku soo dhaco halkan uu ku sitay dee inuu la hadlo daliil ka xaaraantimaynaya ama ka mamnuucaya ma jiro xadiidka ku soo arooree odhanaya laa yakhruju rajulaan yadribaani alghaayib kaashifayni cawratayhima xadiidkaasi markaa waa xadiid daciifa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka ansixin xadiid daciifana laguma sugi karo markaa xukum sharciya waalmulaabasati ay wa tarku lmulaabasati haysashadii waa inuu ka tago uu haysto limaa shay lahu isagaa u sugnaatay xurmatu shay xurma leh waa inaanu la gelin bimacnaa meeshii uu ku xaajo gudanayay sida musxafkii qur-aanka ah oo kale waa inaanu la gelin sidaasoo kale wax uu ku qoran yahay ilaahay magaciisu ama ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo xuskiisu waa laga fiican yahay bimacnaa inuu la galo wa tajanub alamkinati meelihii waa inuu ka dheeraado allatii meelahaasi oo manaca uu diiday can itakhalii fiiha ku xaaja gudashada lagu xaajo guto sharcun sharci uu diiday aw curfun ama dadka caadadooduba ay diidayso meelaha markaa sharcigu uu diiday in lagu xaajo guto waxaa ka mida waddada dadku ay marayaan iyo meelaha dadku ay harsadaan sida uu tusinaya xadiidu abi hureyre oo saxiix muslim ku jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay meelahaasi haddii markaa kaadidii iyo saxaaradii lala doonto in qofkaasi uu mutaysanayo nacdal naxariista ilahay in laga fogeeyo dadkuna ay nacdalayaan waa arrinka arinku dhacdigan ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye muxuu ahaa kan waddadii kharribay waar geedkii aynu harhsanaynay ama gidaarkii hoostiisa aynu harhsanaynay kan sidan u galay muxuu ahaa bay dadka odhanaya waa nacdalayaan waa in markaa laga fogaado markaa ariiqa ariiqu naas baa rasuulku yidhi waa waddo dadku ay maraan laakiin wadda hadday jirto dadku ay ka guureen oo bannaanada iskaga taalo cidina aanay marin qofkii ku xaajo gutaa xadiidka soo geli maayo sidaasoo kale dilliga ama harhka marka la sheegay aw fii dillihim baa la yidhi harhka dadka waa meeli dadku ay harhsanayeen laakiin har aan lagu intifaacin oo dadku aanay harhsanin hadduu jiro qofku hadduu ku xaajo guto nacdasha noocani fuuli mayso waxaana taa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam qadaa xaajatahu fii xaa'ishi nakhlin waxaa xaajadiisa uu ku gutay kain timirah oo urursan dhexdeeda nakhalaad mujtamicaad xaa'ishu nakhli macnaheed waa ta waxaa xadiidkaa laga qaadanaya bana a'immadu hadhka markaa dadku aanay ku intifaac ahayn aan waxba u talahayn in markaa qofku hadduu ku xaajo guto nacdasha noocan aanu la kulmahayn sidaasoo kale waxaa la mid baan culimmadu hadhka meelaha dadku ay ku ceedceedsadaan oo dadku xagaagii iyo kulaylkiina hadh bay raadiyaan ee meesha ay hadhsanayaan ha ka kharribin jiilaalkii iyo qabowgiina hadhka waa laga yaacaayo meelo lagu cadceedsado markaa lagu bariisto ama galabtii dee la fadhiisto ayaa jira meelahaasina xukunkan laftiisa ayay qaadanayaan kayntii yaanay hadhba lahaane hadday tahay kayn midha leh oo dadku midhihi ay ka hoos guranayaan ama ha noqoto mid beer ku taalla ama taa ilaahay subxaana wa tacaala dhulka inooga beerayba ha noqotee iyadana in hoosteeda lagu xaajo gutaa waa midaan markaa aan bannaanayn markaa meelaha caynkaasi waa meeluu sharcigu diiday curfiga laftiisana sheekhu wuu sheegayoo waxaa jira meelo haddii qofku uu ku xaajo guto dadka caadadooda iyo curfigooda marka la eego ceeb agtooda ay ka tahay tusaale ahaan mar baa jirtay gabadhi inay suuli suuqa ku taalla ay gashaa ay ceeb ahayd soo ma inay iska ilaalisaabay waktiga ahayd sharci muu diidin laakiin maxaa diidaya curfigiiy curfiga iyo caadada dadka curfiga iyo caadada dadkuna waa shay muctabar ah waa shay la tixgelinayo intaanu sharciga ka hor iman oo waxa dadkaagu ay xumaan u yaqaaniin maaha inaad tidhaahdo daliilka diiday muxuu yahay daliilka diiday waa adilada tusinaysa curfiga iyo caadada dadka in loo noqonayo wamur bilcurfi baa rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku khudii min maalihi maa yakfiiki wawalaadaki bilmacruuf curfiga meelo badan baa dadka loo celiya caadada dadka waa laysula noqda haddii iminka tusaale ahaan laba nin guri ay kala iibsadaan oo markaa kii guriga ka iibiyey uu yidhaahdo waar laambadihii iyo qasabadihii biyaha iyo waxa weeyaan waxyaabo guriga ku dhex jira tusaale ahaan marwaxado wareegiyo guriga ku jira iisoo furfur maray guriga kala iibsadeen kadib buu sidaa ku yidhi maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saaraya war dad dadkanaad ku dhex nooshihiin curfigoodii caadadoodu maxay tahay guriga marka lagaa iibiyo macnaheed ma waxa weeyaan inay ku jiraan laambadaha iyo qasabadaha iyo marwaxadaha iyo haddii dadka curfigoodii caadadooda si ay noqoto waar dee waxba kuma lihide gurigaad ka iibisay bay ku jiraano iskaga tag baa la leey haddii curfigii caadada ay noqoto in ninka guriga iibiye waxyaabaha uu furfuranayana waaruu furfur baa la leeya wixiisa marka curfiga iyo caadadu haddaanay sharciga ka hor iman waa shay markaa muctabar ah wa cadamu listiqbaali waa inaanu u jeesan markaa wa cadamu listiqbaali ujeesasho la'aan baa looga baahan yahay iyo walistidbaari baari u daba jeedin la'aan lilqiblati qiblada waa inaanu xaggeedana u jeesan dabadana waa inaanu u jeedin waayo nahyi baa ku soo arooray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka marka abu ayuub ku taalla wuxuu nahiyey in qofku markuu xaajo gudanayo qiblada xaggeeda u jeesto xaggaa ama inuu kasii jeesto dabada u jeediyo walaakin shariq waa u gharibi buuri rasuulku sida innagoo kale inagu dhaboobaysa ama bari u jeesta ama galbeed u jeesta si qibladii marka aanad dabadana ugu jeedin xagga horena aanad ugu jeedin waa ixtiraam la ixtiraam markaa qiblada hase ahaatee waxaa ka ansaxday rasuulka xadiidka ibnu cumar ee bukhaariye muslim ay warinayaan in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu xaajo gutay marka uu xagga shaam u jeestay qibladana markaa xagga dambe wuu mariyey xadiidku jaabirna waxaa ku soo aroortay rasuulku in qiblada xaggeeda u jeestay isagoo xaajo gudanaya axaadiida iswaafajintooda aqwaal badan bay culimmadu ka yidhaahdeen waxaa ugu xoog badan aqwaashaasi oo ugu rajaxan in la yidhaahdo in qiblada xaggeeda loo jeesta ama dabada loo jeediyaa xaaraam maaha eh waa makruuh waayo hadday xaaraam tahay rasuulkuwa muu sameeyen calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulku wuxuu u sameeyey si ummadda u tuso arrinkaasi inaanu xaaraam ahayn oo arrinkaasi markaa uu ugu caddeeyo in xagga qoraxda loo jeesta wax diidaya ma jiro xadiid saxiixoo diidaya dayaxa in loo jeesto saasoo kale wax diidaya xadiid diidaya ma jiro wa calayhi waxaa dushiisa alistijmaaru inuu ku istinjoodo bihalaathati axjaarin saddex dhagax oo daahiratin daahira hadduu biyo iskaga maydho markaa wixii najaasadii oo biyo uu ku istinjoodo biyahaas waa ka gudayaan haddii biyahaba uu iska daayo oo dhagaxanta ama wax u dhigma uu isticmaalo oo uu iskaga biiyo taasina waa ka gudaysa laakiin maxaa looga baahan yahy dhagaxantaas waa inaanay saddex ka yaraan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaynu ku istinjoonno ayuu nahiyey waa diiday waayo saddex dhagax waxaa wax ka yari wax badan baanay tar ahaynba biyihii dhagaxu ile la mid maahee meeshii najaasadii ka saari maayo haddii dhagax qura laga dhigo saa ogeed baa rasuulku ui ugu yaraan saddex waa laga badin karaa saddexdaa laakiin waa inaan saddex ka yaran haddaad saddex ka badisana tiro kala dhiman waa inaad ka dhigto waxaa kaloo la shardiyaa dhagaxantaasi aad markaa ku istinjoonaysaa waa inay noqoto dhagaxan lafteedu daahira oo haddaad dhagax najaasa aad tira najaasaan iskaga biinaya najaasa najaase ma suuliso ee najaasa ayuunbay kuusii kordhin doontaa aw maa ama shaygii waa inuu ku istinjoodo yaquumu geli kara maqaamaha meesha dhagaxanta geli kara oo wa waxyaabaha adag ee najaasada suulinaya dhagaxanta meeshoodii bay geli karaan oo dhagaxuun isagu waajib maaha haddaad loox isticmaasho haddaad isticmaasho clinics ama fine iminka had yo jeer aala dee suuliyada waddamada markaa kuwaasi ayaa la dhigaa oo marka hore la isticmaalaa saas oo kale haddaad isticmaasho ciidda lafteeda najaasada waa suulinaysaa waa biinaysa markaa shay kasta oo najaasada meesha ka biinaya waa la isticmaali karaa oo dhagaxa ayuunbuu la xukun yahay laakiin maxaa la yska ilaalinaya waxaa la yska ilaalinaya in laf aad ku istinjooto taa rasuulkaa diiday calayhi salatu wasalaam waxaa kaloo la yska ilaalinaya inaad ku istinjooto waxaa la yidhaahdo xoolaha saaladoodii taana rasuulkaa diiday sidaasoo kale shay matcuum oo dadku ay quutaan oo raashin ay ka dhigtaan inaad ku istinjooto ood najaasadii iskaga suulisaa iyaduna markaa mid bannaan maaha wa tundabu waxaa la sunneeyaa buu ihi sheekhu alisticaadatu ilaahay in shayddaanka laga magan galo cinda shuruuci marka la bilaabayo la gudagelayo xaaja gudashada oo la yidhaahdo allahuma innii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'id ilaahay waxaan kaa magan gelayaa shayaadiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhadigba goormaa la odhanaya wuxuu ihi sheekhu waxa la odhanayaa cinda shuruuc markaad suuligii bartanka u gasho maaha ee markaad doonaysa inaad gasho weeyaan ee afaafkiisa iyo albaabkiisa aad marayso waxaad tidhaahdaa af soomaaliba kudha haddaanad garanayn carabi ilaahay waxaan kaa magan gelayaa shayaadiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhadigba sidaa iska dheh allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaid siaanay shayaadiintu markaa kuu durayn ilay meeshanaad gelaysaa waa hooygoodii iyo meesha markaa ay kusoo xaadiraan markaa cinda shuruuci sheekhu markuu le waxaa laga fahmayaa meesha qofku uu gelaya haddii ay suuli tahayna waa markuu albaabka marayo haddii meel bannaan uu ku xaajo gudanayana waa marka uu sii fadhiisanayo ee markaa uu sii faydanayo culimmada badankooduna waxay yidhaahdeen meesha loogu talagalay loo diyaargareeyey xaajo gudashada iyo meesha aan loo diyaargarayna bannaanka bannaanka labaduba isku mid bay ka yihiin akhrisashada la akhrisanayo ducada walistikfaaru baa looga baahan yay ilahay inuu dembi dhaaf weydiisto iyo walxamdu ilahay inuu mahadiyo bacda alfaraaqi markuu dhammaysto xaajadiisa macnaa suuliga uu ka soo baxo waxaa markaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday marka suuliga uu ka soo baxo inuu odhan jiray khufraanaka ay allaahuma atlubu khufraanak ilaahayow waxaan dalbayaa dembi dhaafkaaga dembi dhaafkaaga ayaan ilaahayow dalbayaa xikmada ku jirtaana waxa weeya in baydhan culimmadu culayskii qofka saaraa ee xisiga ahaa ee la dareemayay markuu ka dhacay ilaahay waa inuu weydiisto culayska dembiyadana inuu ilahay ka dulqaado sida ilaahay ugu fududeeyey saxaradan iyo qurunkan inuu ka soo baxo culayskaas culayskaasi uu ka dhaco waa inuu ilaahay weydiisto dembiga laftiisu waa najaase inuu ilaahay subxana wa tacala uu ka dulqaado laakiin mahadintaa ah sheekhu uu tilmaamay xadiidka ku soo arooray waa xadiid markaa daciif alxamdu lilahi aladi adhaba canii alada wa caafaanii waa xadiid markaa aan sugnaan albaab raabic buu uhi sheekhu baabulwuduui waa baabkii waysada alfaslu lawal faraa'id alwudu waajibaadkii waysada lagaga hadlaya yajibu waxaa ku waajiba calaa kulli mukallafin mid kasta oo markaa mukallafa mukallafkii waxaa looga jeedaa waa qofkii qaangaadhka ahaa caqligiisa iyo maankiisana qabay kaasaa markaa mukallaf la yidhahda haddii markaa qaangaadh aanu ahayn mukallaf maaha haddii waxa weeyaan aanu caqligiisa qabinee u waalan yahayna mukallaf maaha waxaa waajib ku ah an yusamiya inuu ilaahay magaciisa uu xuso idaa dakara hadduu xusuusto marka uu weysaysanay waysada uu bilaabayo ilahay magaciisa waa inuu xuso laakiin taasi waajib maaha sida saxiixa culimmada badankooda ay ku tegeen waa sunna weeyaan in waysada bilowgeeda bisinka la xusaa waajib maaha waa sunne wayatamadmada waa inuu luqluqdo oo wayastanshiqa uu sandaarsado waajibaadkii baa laga hadlayaaye dee sunanku way noo iman doonaanoo labada gacmood intooda hore in la maydhaabo waysaday ka mid tahy laakiin taasi waa sunne sunn sunnayaashii gooni buu sheekhu u soocay ee waajibaadkii waxaa ka mida buu leeyahy waysada inuu qofku luqluqdo luqluqashadu waa in biyo afka la geliyo oo dabeetana lagu dhex wareejiyo waa inuu istinshaaq sameeyo waa biyo sanka inta la geliyo dabeetana laga soo daayo luqluqashada iyo sandaarsiga rasuula kamay sugnaan in laba biyoo kala duwan loo qaadi jiray hal sacab oo biyaa markuu qaado rasuulku ina afkuubuu kaga sii tegi jiray ina sanka ayuu kor u gelin jiray gacanta midiga ayuu ku gelin jiray gacanta bidixna waa ku soo celin jiray rafiif buu iskaga soo odhan jiray rasuulkeena sala allahu alayh wasalam markaa madmadada iyo istinshaaq sandaarsiga iyo luqluqashadu waajibaadka waysada oo waysadu la'aantood aanay ansaxahayn bay ka mid yihiin sida raajixii adiladu ay tusisay uma dabeetana yaksila waa inuu maydho jamiica wajihii wejigiisa oo dhan wejigana waxaa la yidhaahdaa xaggaa ballarhka marka laga hadlayo waa maa bayna aludunayn labada dhegood inta ka dhexaysa weeye xagga dhararka marka laga hadlayana waa min manbati shacar ilaa ilaa hada alcadm waa laga bilaaba halkaa timuhu marka ay ku joogaan ilaa laftaa garhka intaasi ayaa weji la ydhaha wejigaasoo dhanna waa inuu markaasi maydho wejiga maydhitaankiisu waa ka aayadda ku yaalla axaadiidtana waa ku yaalla waana laysku waafaqsanyi inuu yahay mid waajiba markaa qofka wejigiisa hadduu durko oo ninkii bidaar uu yeesho oo dee bidaartii ilaa qadaadka ay socoto lama odhanayo wejigii baa durkay ilaa qadaadka maydh halkii timihiisu ay ku ooli jireen ayuunbuu markaa ka bilaabaya haddii timuhu ay soo laalaadsamaanna san u soo laaladsamaan ay soo dheeraadaan halka guntoodu ay ku taallo ayuunbaa maydhitaanka laga bilaabaya ee lama odhan mar hadday san u soo laalaadsameenoo intanba ay qariyeen inta ay qariyeen la maydhi maayo la odhan maayo wejigii garhkaa ka mida ragga garhku hadduu yahay mid yaroo khafiifa waa in la maydho hadduu yahay markaa mid cufan oo biyihii markaa guntiisa aanay gaadhahayna takhliil baa lagu samaynaya faraha oo biyo wata ayaa saa markaa loo dhexgelinaya saa loo dhexgelinaya si biyaha loo gaadhsiiyo marka uma dabeetana yadayhi labadiisa gacmood waa inuu maydho maca mirfaqayhi iyadoo labada suxulla ay ku jiraan labada gacmood marka iminka la leeyahay dee gacantu ciddiyahaasay ka bilaabmayso ee mood inay halan ka bilaabmayso halkii ay ku dhammaanaysayna waa lagu sheegayoo ila almaraafiq bay aayaddu tidhi ilaadaana sida raajixa macnaheedu waa maca markaa mirfaqa oo suxulkaasi inta la maydhayaabuu ku jira ee maaha in isaga un lagu sargoynayo oo isaga iyo markaa wixii ka dambeeya aan la maydhahayn ee wixii ka horreeya un la maydhayo suxulku inta la maydhayo ayaa markaa uu ka mid yahay sida markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu camal ahaan u sameeyey xadiidka abu hureyre muslim ku jira camalkaa rasuulkuna aayadda qur-aanka ayuu fasiraya uma dabeetana yamsaxu ra'sahu madaxiisa ayuu masaxayaa maca uduneyhi iyadoo labada dhagoodna marka ay la socdaan madaxaa la masaxayo madaxa markaa in la masaxaana waa mid waajiba wamsaxuu biru'uusikum ayuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala madaxa markaa ma barhkii baa la masaxayaa mise dhammaantiiba waa la masaxaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay madaxa masixitaankiisa saddex qaab ama saddex kayfiyadood baa ka sugnaatay madaxa haddii aanay waxba saarayn oo sidaa uu bannaan yahay in dhammaantii la masaxo iyadoo laga bilaabaya halkaa foodda oo qadaadka la gaadhsiinayo fooddaana lagu soo celinayo saasuu rasuulkeenu u masiixi jiray haddii madaxa markaa ay cimaamadi ku xidhan tahay ama wax markaasi la mid oo u dhigmaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam laba siyoodba waa ka sugnaadeen inuu halkaa yaro foodda uu masaxo inta kalena cimaamadda markaa uu ku dhammaystiro foodda qura kumuu gaabsana iska ilaali waa foodda intii hadhayna cimaamadda ayaa markaa masixitaankii lagu dhammaystiraya qaabka saddexaadee rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waa madaxa haddii cimaamadi ay saarantao ay ku xidhan tahay in cimaamadaasu markaa dusha laga masaxo sheekhuna markaa taa waa keeni doonaa maca uduneyhi buu yidhi labada dhagood madaxay ka mid yihin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aludunaani min alra'si labada dhagood madaxan la yidhi masaxa bay ka mid yihin mar hadday ka mid yihiin in la masaxaa waajib bay noqonaa sidii madaxaba in la masaxay waajib u ah waa talabaade biyihii madaxa lagu masaxay ayuunbaa labada dhagoodna lagu masaxay oo biyo cusub oo markaa loo qaadayaa ma jirto markaa labadii dhagood sida loo masaxayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam caddeeyey labada dhagood gudahooda wuxuu gelin jiray rasuulku labadaa faroodee murdisada aynu idhaahno ta midigtana ta midigta bidixtana ta bidix suulkana markaa dusha ayuu ka marin jiray markaa taana gudaha ku masax suulkana markaasaa dusha ugaga masax saas ayaa labada dhagood rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu masixi jiray halka ayaa markaa darsigu maanta inoo joogi doona wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed